horta warku un waa hadda tweet waxa lagu soo qoray weeye in isagoo dhan lahelaana loo baahan yahay ama dawladda hadda loo gudbiyey ay soo bandhigto ama ayago ay soo bandhigaan oo waxay eeg haddee sardoonka qaranka lagu aaminay oo haddii wax sheegaan waa tan hadda keenaysa inaan adna aad inaweydiisid anaguna aan isweydiinayno dadkuna hadda ay ay dadka utaaganayaan dhanka kalena haddee madaxweynuhu iyo markay hadleen iyo guud ahaan eeduhu shabaab bay ku socdeen maalmahan lasoo dhaafay shabaab bay ku socdeen hadda haddii macnaha joraa hadda kursi kasoo baxo oo macnaha qof u qoray oo qof shaksiga u qoray oo maaragtay maadaama dad turkiga ay ku dhinteen dad maagahayo kale gabal kale maagahayo sida imaaraadka kale ujeedna internetka uga jeednay laakiin article qof qoray oo pinion disah buu ahaa marka laakiin runtii ama dalka halaga soo abaabiyo ama maaragtay shabaabka hasoo abaabula inay shabaabka yihiin mida shaki noba lahaanba maaragtay oo laakiin halkan baa runtii eedda un markasta dadka soomaaliyeed mas-uuliyadda loo saaray amniga inay sugaan baa eedda qaadanaya mararka horena markasaan qaraxyo u dhacaan dad baa shaqada laga eri jiray ama lagu asili jiray haddii dalal kale iyo wax kale jiraan ama shabaab ha keeno ama dalkaas ha keento ama waqaacida ha keento amniga markaas mas-uuliyadda dawladdu ka saaran inay dadka amniga eri sugaan dhinaca kalena waxa weeye ammaan darrada soomaaliya dawladdii oo iska tagardaran iyo shabaabkii siyaabo kala duwan ufaa'iideysanhayo lacag aruursanhayo dadkii aan soo sheeg sheegahayno maarata guri ka faaidee karta hal ama laba qof in laga yaqaano haddaan anigu hadda iskaba iska hawlkaas iska qiyaaso maxaa la yidhahdaa dad aan shaqada ku habeynayno meel kasta loo magacaabayo marka eedo badan baa jira oo qof aan shaqada kasoo bixi karin shaqa loo dhiibayo maxaa la dhahaa dadkii oo ganacsigii oo lacagtii iska wax bixinaysa baadii iska bixinaysa shacabkii oo iska qarsanaya waxyaabahaas oo loo kalkaala tiro badanna waa jiraan inta hadda ajaanibtawaay marka marka sheekadan ma waxay u eg tahay sida war-saxaafadeedka lagu soo saaray al-shabaab eedda inay qaraxan geysteen wax ayaga ka weecinayso oo wadan kalea laga geysto macnaha argagixisama geysanin ah walahi ninsa laga rabaa war ballaaran inay soo degto hal tweet looga looga haray mahayo inay soo bandhigaan wy waxay hayaan soo bandhigaan dawladdu haddii ugudbiyeen ama wasaaradda ama madaxda qaranka siay dhaheen inay madaxda qaranka soo gudbiyaan hadda waa loo baahanya waa arrin weyn macnaha oo hadda oo hadda macnaha hadii macnaha warka la sheegaya war weyn oo in lasoo bandhigo wixii xaquuqa wixii macnaha lahayo dee xog ah oo lahayo waa hadal tweet baan qoray kutab keliya ma ku shaqeynayso marka madaxda inay soo bandhigaan wey shirkada ay kabsaan madaxweynaha iyo wasaaraha wasiirka amniga iyo guddoonka baarlamaanka labada aqal inay soo baxaan oo waxaan sheegaan haddii dalal kale ay maaragtay qaraxan ka dambeeyeen oo taas macnaha waxay u baahan tahay in dee la dul istaago dhanka kalese ama darada dadkaan dul saarnayd annaga waxaan leenahay dadaan shaqada ku habeynayna shaqooyinka loo diidiibaayo ama iyagu qaadanayo ama loo diidaayo shacab macnaha in badanoo kamida dhici karta inay maarata wax iska aysa inay inay waajibaadka sabaad laska qarqarsanayo si la og yahay ganacsato iyagoo macnaha naftooda difaacayna dhahayo bixinaysa lacag baala shabaabka taasaa ka dhigtay toban toban sano dalkaa inay maaragtay ka shaqeynayaan oo dadkay rabaana dili karaan dadkay rabaana qaxinayaan marka macnaha anigu hadda ma dhahayno eedaa laska fogeynaya meel kaleo lala aadaya ma dhahayno warka hala keenaan leenahay wat laakiin sideedana midka hore u yaalay waa in maskaxda lagu hayo shabaab sideeda noo sugan tahay oo dalkaan u wareerisay macnaha taasna waxaa keentay kala daadsanaanteena maahana kartideeda iyo foogooda maahana waa kala daadsanaanta dawlada dawladda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka weye marka aniga waxaan qabaa sideed ahaan dhibaatada say u tahay oo guud in loo arkaa ku fiican macnaha markasta wixii kaloo soo kordhana waa waa la degeysanaya hal midkaa soo saaro hal labaad wax deg dega ma kaaga muuqdaa maadaama wakti yar un ay kasoo wareegtay markii qaraxa uu dhacay marka ma kuu muuqataa in ay ku degdegtay niisa xataa inay qoraalkan yar soo saarto maya waa hay sirdoon hadee hay-ado kaleo adduunkaan xiriir bay la leeyihiin oo keligood waxaa dhici karta inaysa hadda xogkay sheegayaan isku salaysnayn xog kale ay heli karaan oo hadda waxyaaba badan baa iska dhici kara dalkan dad kala duwan oo muddo dheerba dawlado ajaaniba wereerinayo kala duwan laakiin hadda niman baa wadee macnaha calan u taagtay inay qarax sameeyaan markastana salin jiray nigana keli badanna naga laayay oo aan tirin karin marka tii horaa tii horaa weli hadda baa la sugahay baa lagu baa lagu shaqeynayaa haddii wax kale soo kordhaan ay hayaanna waa inay cadeeyaan oo hadda waa waa dhacdaa macnaha galalku dhibaatooyin waa isu geystaan soomaaliyana hadda saaxiibo badanba ma lahayn laakiin maqaal macnaha hal twitter macnaha hadda wax laga soo qaadi karo weyn ma jirto haddaan fakti dheeraadka ay hayaan ama sheegayaan inaga isa keene intay wax xog dheeraada keenayaan warkii madaxweynuhu sheegay iyo hordadiisii twitterka usoo dhigay iyo iyo wixii kaloo dawladdu ku hadashay baa lagu sii sugayaa taasa hadda official laakiin tweet tweet official ma ahan